بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu insha allahu tacaala maanta wax ka tilmaami doonaa ama dhowr silsiladood ama dhowr xalqadood insha allahu tacaala aynu soo bandhigi doonaa taariikh nololeedkii mid ka mid ah saxaabiyaadkii iyo haweenkii nebiga sala allahu calayhi wasalam bale aan odhan karno waxay ka mid ahay dumarkii ugu khayrka badnaa uguna cilmiga badnaa ee saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa caa-isha bintu abibakar radia allahu canha runtii tacriifin saasa uma baahna caa-isha laakiin siiradeeda oo dheer iyo taariikh nololeedkeeda oo dheer ayaanu insha allahu tacaala waxoogaa ka mid ah ka tilmaami doona caa-isha waxay dhalatay sanadkii ama toddoba sano ka hor hijiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna noolayd oo ay geeriyootay radi allahu canha sanadkii sideed iyo kontonaad ee hijirada oo u dhigmaysay sanadkii lix boqol iyo sideed iyo toddobaatankii miilaadi marka celcelis ahaan toddoba iyo afartan sano kadib geeridii nebiga ayay geeriyootay radia allahu canha wa ardaa marka waxaynu garan karnaa cilmiga intaa la eg intaasoo sannadood intay cilmi faafinaysay ee sunnada nebiga ay baraysay dadka iyo dhaxalkii faraha badnayd ee ka heshay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay dadka baraysay caa-isha radia allahu canha waxa weeye xaaskii saddexaad ee uu guursado nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laba xaas hore ayaa ugu horeeyay oo ahayd khadiija alkubra khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha iyadoo markii ay geeriyootay kadibna nebigu wuxuu guursaday gabadh waayeel ahayd oo da-weyneyd oo loodhan jiray sawda bintu zamica radia allahu canha iyaduna waxay ahayd xaaskii labaad xaaska saddexaad ee nebigu guursaday waxay ahayd caa-isha radia allahu canha caaishana waxaa dhalay de abubakar baa dhalay khaliifkii koowaad ee muslimiinta abubakar ibnu qaxaafa radia allahu canhu ardaa nebiguna wuxuu la aqalgalay sanadkii labaad ee hijirada bishii shawaal gaar ahaan markii uu gebagabaysmay ee uu dhammaaday dagaalkii beder ayuu nebigu sala allahu calayi wasalam la aqalgalay caaisha caaisha waxaa ka mid ah waxyaalaha inta badan taariikhdeeda laga hadlo tuhmadii iyo been abuuradkii iyo ifkigii weynaa oo allah uga tilmaamay ifk aladiina jaa-uu bilifk kuwii la yimi ifkiga iyo been abuuradka waxa weeye in lagu tuhmay dhowrsanideeda iyo cifadeeda ayada iyo saxaabigii kale ee qaaliga ahaa ee safwaan ibna mucadal radia allahu canhuma laakiin nebiga sala allahu alay wasalam waxaa kusoo degay aayaad la akhrinayo ilaa qiyaami saaca oo beri yeelaya caa-isha radia allahu canha wa arda caaisha waxay tidhi iyadoo nafteeda xaqiraysa oo leh naftaydaba waxaan ku xaqirayaa aayaad inay igu soo degaan waayo waxaan filayay bay tidhi in ay nebiga sala allahu alay wasalam ama riyo loogu sheego ama si kaleba loogu sheego malag uu sheego laakiin ilay beri yeelayo aan beri ahay waan ogaa laakiin ismaan lahayn aayaad qur-aana oo meel kasta iyo goob kasta laga akhrinayo ayuu rabbi subxaanahu watacaala kugu soo dejinaya caaisha radi allahu canha wa ardaaha waxay ka mid ahayd saxaabiyaadkii ugu axaadiidta badnaa axaadiis aada u tiro badan ayay soo warisay bal ee xitaa iminka waxaa la dhahaa axkaamta diinta yacni shareecada islaamka xukunkeeda afar meelood marka loo qaybiyo qeyb ka mid ah waxaa laga qaatay axaadiistii ay soo warisay caa-isha radia allahu canha wa ardaaha gabadh fatwata ayay ahayd oo cilmi badan bay ka dhaxashay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa waxweydiin jiray saxaabadii waaweyneyd ayaa waxweydiin jirtay sidii khilaafadii cumar markii la joogay iyo cuthmaan iyo cali iyo xilligii mucaawiya radia allahu canhum jamiican caaisha radia allahu canha wa ardaaha waxay kasoo horjeesatay dabcan dilkii loo geystay khaliifkii muslimiinta cuthmaan ibnu cafaan thannuurayn saxaabiga qaaliga ah ee sida badheedhka ah loo dilay ee nimanka dembiilayaasha mujrimiintii dhigarqabayaasha ahaa ay sida foosha xun u dileen ayay kasoo horjeesatay oo waxay dalbatay in loo qisaaso oo la dilo mujrimiintii iyo nimankii dembiga galay ee cuthmaan sida xun u dilay thannuurayn radia allahu canhu ardaa insha allahu tacaala siiradeeda ama taarikh nololeedkeeda oo faahfaahsan ayaynu insha allahu tacaala ka warami doonaa marka hore waxaynu wax ka tilmaami doonaa bal qoyskii ay kasoo jeeday caaisha caaisha waa bint abibakar abibakarna dee waa saxaabiga ugu khayrka badan leh nebi maxamed ummadiisaba sala allahu calayhi wasalam qoyskeeda ayaan wax ka tilmaami doonaa aabaheed waxoogaa taarikhdeeda waan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala hooyadeed ama awowgeed walaaladeed kuwaasoo dhan waxbaynu ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala waxaan kaloo wax ka tilmaami doonaa waxqabadkii iyo waxtarkii ay qoyska abubakar radiallahu canhu u u lahaa islaamka iyo caawintii ay caawiyeen iyo kaalmadii ay bixiyeen ee ay nebiga la garab taagnaayeen sidoo kale waxaynu wax ka tilmaami doonaa caaisha radiallahu canha markii lasoo doonay doonisteedii iyo hijiradeedii iyo markii lala aqalgalay iyo noloshii caaisha radiallahu canha ay ku noolayd ama ay kula noolayd nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxaan kaloo wax ka tilmaami doonaa insha allah ludfigii iyo u dabacsanaantii iyo u dhibirsanaantii nebigu sala allahu caleyhi wasalam uu u dhibirsanaa haweenkiisa gaar ahaana caaisha iyo jacaylkii uu u qabay oo ahaa mid ay dadkoo dhan wada ogyihiin ama saxaabadoo dhan ay wada ogyihiin waxaan kaloo insha allahu tacaala aan wax ka tilmaami doonaa ifkigii ama been abuuradkii laga sheegay ee beentii weynada laga sheegay caaisha iyo safwaan ibnu mucadal radi allahu canhum waxaan kaloo wax ka tilmaami doonaa caaisha waxay ku caanahayd hiira yacni hinaasa ayay lahayd masayr bay lahayd ay ka masayrto ama ay ka hinaasto haweenka kale ee nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin lahaa xad go-an oo aan ahayn mid xad dhaaf ah kaana waxoogaa waan ka tilmaami doonaa sidoo kalena waxaan ka tilmaaminaa insha allahu tacaala xuquuqda haweenka ama xuquuqda dumarka oo caaisha ay ka qayb qaadatay inay wax ka soo dhiciso dabcan iyadu may soo dhicinaynin laakiin way u weydiinaysa way u dadaalaysa haweenka oo waxay u weydiinaysay nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna axaadiis fara badan ayaa iyada darteed markii ay weydiisay nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u fadfooday ummadiisana uu u fasaxay ugana fudaydiiyey dhibtii haweenka haysatay waxaan kaloo wax ka tilmaami doonaa caaisha radiallahu canha markii geeridu ay ku timid nebiga oo uu nebigu ku geeriyooday gurigii caaisha bal eh uu ku geeriyooday dhabta caaisha radiallahu canha sidoo kale nebiga geeridiisii kadib waxaa khaliif noqday ababakar radiallahu canhu ababakar khilaafadiisiina oo ahayd oo ahaa caaisho aabaheed iyadana waxbaan ka tilmaami doonaa iyo ababakar laftigiisu markii uu geeriyoonayo radia allahu canhu ciddii daryeelaysay waxay ahayd caaisha radia allahu canha khilaafadii cumar iyo khilaafadii cuthmaan ibni cafaan iyo mowqifkii ay qaadatay markii la dilay cuthmaan ibni cafaan kuwaana waxbaan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala iyo khilaafkii soo dhexgalay caaisha iyo iyo cali bn abi aalib oo aynu insha allahu tacaala si wanaagsan aynu uga hadli doono aynu sidoo kalenana radin doono beenta laga sheego caaisha nimanka shiicada ahi ay ka sheegaan ee ay ku xadgudbaan jacaylka xaddaafka ah ee u qabaan cali bn abi aalib oo ay gaadhsiisay arrintaasi in ay xataa lacnadaan caaisha radia allahu canha wa ardaaha arrintana waxbaan ka tilmaami doonaa insha allah khilaafadii mucaawiya way soo gaadhay caaisha radia allahu canha iyo geerideedii ugu dambeyn oo ay dhimatay sanadkii sideed iyo kontonaad ee hijirida marka qodobadaas ayaynu tilmaami doonaa mid walba si kooban ama fidsan ayaynu uga hadli doonaa insha allahu tacaala haddii aynu ku bilowno caaisha radia allahu canha horta magacan caayish xaguu ka yimi caayish bimacnaa cayish waa nolosha nolosha ayay ka timi nebiguna waxaa sugan inuu nebigu ugu yeedhi jiray yaa caayish inuu nebigu ugu yeedhi jiray caashooy oo kale ay noqonaysaa macnaheedu waxaa kaloo inta badan uu nebigu ugu yeedhi jiray yaa binta sidiiq yaa binta abibakar gabadhii uu sidiiq u dhalayay gabadhii abubakar uu dhalayay isaga oo ina tusinaya maqaamka iyo booska uu abubakar radia allahu canhu uu ku lahaa nebiga agtiisa sidoo kale waxaa lagu yeedhi jiray xumayro xumayrona waxaa loogu yeedhaa inta badan dumarka een cad caaisha waxayd gabadh cad timiheeduna shaqraa bay ahaayeen yacni shaqraa waa timo cad bay lahayd oo blown ah gabadh qurux badanna way ahayd naanaysteedana waxaa nebigu ugu yeedhay umu cabdilaahi cabdilaahi hooyadeed oo caaisha caruur may dhalin iyadu laakiin sideebay umu cabdilaahi ay hooyo ugu noqotay cabdilaahi cabdilaahi ibnu zubayr wey oo habaryar bay u ahayd waxaa dhashay ayada walaasheed oo asmaa bint abibakar ahayd cabdilaahi ibnu zubayrna waa geesi weyn oo ka mida geesiyadii muslimiinta iyo saxaabi weyn oo isagana zubayr ibn alcawaam baa dhalay dee batal kale ama geesi kale oo muslimiinta ka mid a caaisha abtirsiinteedu waa gabadh reer qurayshiyada waxaa la dhahaa caaisha bint abibakar abubakar waxaa la odhan jiray magaciisa abubakar waa kunyo cabdilaahi baa la odhan jiray ibnu qaxaafa qaxaafana isna waa naanays aabihii abubakar aabihii baa qaxaafa la odhan jiray naanaystiisa ayay ahayd laakiin magaciisa caadiga waxaa la odhan jiray cusmaan ibnu caamir ibnu camruu ibnu kacab ibnu sacad ibnu tayim ibnu mura ibnu kacab ibnu lu-ay ibnu fihr fihrna waa odayga quraysheed marka caaisho waa gabadh reer qurayshiyada ah oo kasii ah jilibka reer bani tayim caaisha saynu soo sheegnay aabaheed waa ababakar waa khaliifkii iyo imaamkii weynaa ababakar radi allahu canh waana khaliifkii koowaad ee rasuulka sala allahu alayh wasalam isaga khaliif noqday geeridii nebiga kadib magaciisa waxaa la odhan jiray islaamnimada ka hor cabdilkacab cabdilkacab baa la odhan jiray nebigaa ka bedelo wuxuu bedelay cabdilaahi waxaa kaloo nebigu ugu yeedhay catiiq oo catiiq baa la odhan jiray catiiq macnaheedu waxa weeye anta catiiqullahi min annaar abubakar waxaa tahay adigu kii uu ilaahay ka xoreeyey naarta idan ababakar magacyadiisa waxaa ka mid ahayd catiiq oo ilaahay baa ka xoreeyey naarta naanaysta tan ababakarna waxaa loogu bixiyey waa kunya oo bakr waxaa la dhahdaa geela badan nin hodan ku ah geela ayuu ahaayo nin xoolo badan leh ayuu ahaa abubakar radi allahu canh marka waxaa loogu yeedhi jiray abubakr ninkii geela badnaa ama ninkii hodanka ku ahaa geela abubakr radi allahu canhu wuxuu ku caanbaxay islaamnimada ka hor runsheegnimo daacadnimo ganacsi nin wuxuu ahaa yacni shaqo fiican ka hayay mujtamac iyo bulshada ula noolaa ee reer quraysheed wuxuuna u qaabilsanaa nimanka reer quraysheed magta ama diyada ay qabiiladu kala qaataan tusaale ahaan haddii laban qolo ay isdilaan oo reer quraysheed ka mid ah ama quraysh iyo qolo kale ay isdisho magta laga soo ururinaya qabaa-ilada oo dhan waxa mas-uulka ahaa oo soo ururin jiray abubakar radi allahu canh sababtuna waxay ahayd abubakar waxaa nin daacad ah oo dadka oo dhan u samafali jiray oo si wanaagsan usoo ururin jiray marka marka la arko abubakar oo magta ururinaya qabaa-iladoo dhan way wada bixin jirin mid kastaba inta kusoo hagaagta haddii aanu abubakar ururinayninna cidimaysan bixin jirin abubakar radi allahu canhu markuu islaamay waxaa loo bixiyaa sidiiq run badane ama run sheega ama rumeeye subxaan allah oo tusaale ahaan nebigaa u bixiyay sala allah alay slam dhowr goobood ayuu nebiga ugu yeedhay anta sidiiq abubakar oo sidiiq baa tahay ama sidiiqiinta ayaad ka mid tahay madaxdooda waxaa ka mid ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu safray ee uu ka safray beytka xaramka magaalada maka uu ka safray ee uu qabtay magaalada barakaysan ee qudus gaar ahaan beytlmaqdeska habeenkii al israa walmacraaj ee nebiga la dheelmiyey ayaa nebigu sala allahu alay slam waa kii safarka la yaabka leh galay ee qabtay magaalada beytlmaqdeska kadibna laga sii dheelmiyey oo sare looga sii qaaday oo la geeyey xaggaas samada koowaad labaad saddexaad toddobaad ilaa kii ugu dambeeyo toddobaad ahaa dabadeedna nebigii ilaahay sala allahu alay wasalam uu allah la kulmay ilaahayna uu soo siiyey nebiga hadiyadii ugu weyneed ama ugu qaalisanayd ee bini aadam la siiyo oo ahayd salaada markuu marka nebigu soo noqday subaxii ayuu wuxuu fadhiistay kacbada dabadeedna wuxuu iclaamiyey inuu xalaytole la dheelmiyo laga kaxeeyey beytka xaramkana lana geeyey baytulmaqdeska oo halkaa ambiyadii iyo nebiyadii masaajidka masjidulqudus uu ku tujiyey subxaan allah gaaladii quraysheed markii ay maqleen warka kan uu nebi maxamed akhrinayo ayay dhaheen bal muxamed wuxuu akhrinaya dhegaysta way dhegaysteen dabadeedna waxay u tegeen saaxiibkii abubakar marka abubakar warka muu maqalin waxay dhaheen sidiiqow abubakarow dhegayso ninkii maxamed wuxuu yidhi ma ma ogtahay muxuu yidhi buu yidhi waxay wuxuu waxay ku dhaheen wuxuu dhahay xalay toole ayaa layga kaxeeyey beytka xaramka ee magaalada maka waxaana la geeyey baytulmaqdes annakuna bil ayaan usii soconnaa oo safarka usii rakaabsanaa iyo awrtayada ayaan usii soconnaa bil kalena waan kasoo soconnaa isna xalay buu yidhi waan tegey baytulmaqdes dabeedna waan soo noqday iyadoo weli furaashkaygu kulul yahay abubakar wuxuu yidhi hadduu moxamed sidaa yidhi run buu sheegay waxay dhaheen ma waxaad rumaysanaysaa ma waxaanaad ujeedin baad ka rumaysanaysaa ma aan caqligaba geli karayn wuxuu yidhi waxaan ka rumaystaa moxamed war si toos ah uga yimaada toddobada samo korkooda oo ah waxyi aduuna waxaad leedahay wax yaroo dhulka ka dhacay oo halkanaa laga kaxeeyo halkanaa la geeyey intaas ayaad leedahay rumayso anigu waxaan ka rumaystaa war si toos ah uga yimaada fowqa sabci samaawaat subxaan allah nebiga markii warkan loo sheegay waa kii lahay ababakar anta sidiiq adigu waxaa tahay maxay rumeeya ama run badane sidoo kalena xadiidkan dee imaamu albukhaari iyo muslim bay soo warinayaan waa kii nebigu sala allahu calayhi wasalam isaga iyo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan afartoodaasi ay fuuleen buurta uxud dabeedna buurtii baa gilgilantay oo ruxantay markaasuu nebigu yihi uthbut yaa uxud famaa calayka ilaa nabiyun wasidiiqun washahiidaan sugnow buurta uxudey waxaa dushaada saaran ama korkaaga saaran oo keliya waa nebi iyo sidiiq iyo shahiideyn laba nin oo shahiideyna marka nebigu waa nebi maxamed sidiiquna waa ababakar labada shahiidna waxay kala ahaayeen cumar ibn alkhadaab iyo cuthmaan ibna cafaan oo nebigu ugu bishaareynaya inay khaatimadoodu noqon doonto inay shahaadada qaadanayaan subxaan allah ababakar markaa ninkaas ayuu ahaa qiimaha iyo qaayaha leh nebigana ilaa inta uu noolaa goob keliya kamuusan hadhin ee kamanuu faaruqi jirin ee rafiiqiisa ayuu ahaa mar walba xoolihiisii iyo hantidiisii iyo maal iyo muruq wuxuu lahaana wuxuu ku bixiyey diinta islaamka nebigana mid aada u garab gala ayuu ahaa isagu markuu geeriyooday nebiguna waa kii khaliifka ka noqday muslimiinta ee laba sannadood iyo dhowr bilood ahaa khaliifka ilaa intuu ka geeriyoonaya radia allahu canhu wa ardaah caaisho aabaheed ninkaas weeye hooyadeed haddaa waayo caaisho hooyadeed waxa weeye gabadh la dhaho ummu romaan bintu caamir ummu romaan waxay ka mid ahayd dumarkii saabiqiin alawaliin yacnii dumarkii ugu horreeyey ugu hor islaamayba ayay ka mid ahayd goor hore ayay islaamtay wayna hijirootay ababakarna radia allahu canhu wuxuu gabadha tan guursaday isaga ka hor nin kale soo guursato la odhan jiray cabdillahi ibnu xaaris ibnu sakhiira ninkaas la odhan jiray ayay markii hore guursatay kadibna way kala tageen wiil bay u dhashay la odhan jiray tufayl ibnu cabdillahi ibnu xaaris kadibna waxaa guursaday saxaabigan qaaliga abubakar radi allahu canhu waxayna u dhashay cabdiraxmaan ibnu abibakar iyo hooyada muuminiinta caaisha oo ayn iminka siiradeeda iyada ka sheekaynayno marka umu romaan gabadh muslimad ah bay ahayd oo saabiqiintii kuwii hore islaamay ka mid ahayd hijirootayna nebigana waxaa ka sugan inuu yidhi sala allahu alay wasalam ciddii doonaysa ama ciddii ay farxad gelinaysa inay fiiriso gabadh ka mida xural caynta ha fiiriso umu romaan allah allah allah marka waa bishaaro lagu bishaaraynaya in ay umu romaan ka mid ahayd dadka jannada geli doona insha allah sidoo kale waxaa la soo arooriyaa inkastoo khilaaf uu ka taagan yahay inay umu romaan ay geeriyootay xilligii nebiga balse culimo kale ayaa waxay leeyihiin may ee waxay geeriyootay khilaafadii cuthmaan ibni cafaan kuwale markaa waxay geeriyootay xilligii nebiga waxay leeyihiin nebiga ayaa qabrigeedii ku degay oo iilka dhigay una duceeyey umu romaan oo caaisho hooyadeedna sidaas ayay ahayd oo taariikhda sida u wanaagsanay gabadha muslimadda ee muhaajiradda ah ayay ahayd caaisha awowgeed waxaa la odhan jiray qaxaafa waa abubakar aabihii waxaa la odhan jiray qaxaafa oo naanaystiisa ahayd laakiin wuxuu magaciisa caadiga la odhan jiray cuthmaan cuthmaan ibnu caamir ayaa la odhan jiray wuxuu ahaa oday waayeela oo indhabeelay oo ciro badan leh ayuu ahaa wuxuuna islaamay isagu islaamnimadiisa waxoogaa way dambeysay wuxuu islaamay sanadkii sideedaad ee hijrada fatxu maka markii magaalada maka la furanayay ayuu islaamay abubakar baa radi allahu canhu aabihii keenay isagoo oday weyn oo indhabeelay oo nin aada u cero badanna uu ahaa ceradii iyo qoraxda ay isku dhacdo dhalaalaya odayga weyn ayaa loo keenay nebiga sala allahu calayhi wasalam dabadeedna wuxuu dhahay rasuulka ilaahay oo waxaan wadaa aabbahay qaxaafa nebigu wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam maxaad odayga usoo wad annaka ayaa u iman lahayn abuubakarna wuxuu lahaa rasuulka ilaahayow isaga ayaa mudan inuu ku yimaado dabadeedna nebiga ilaahay baa sala allahu caleyhi wasalam halkaa laabtiisa maxabadkiisa gacantiisa saaray oo dabadeedna ku yidhi islaam waana islaamay shahaadadii xaq ahaydna waa ku dhawaaqay marka caaisho awowgeedna muslin ayuu ayada ayaydeed ama abuubakar hooyadii gabadh waxaa la odhan jiray umulkhayr ama salma bintu sakhr iyaduna gabadh muslimad ah ayay ahayd waxayna geeriyootay intaanu odaygeeda qaxaafa aanu islaamin ka hor ayay geeriyootay gabadh muslimanada way ahayd subxaan allah marka qoyska abubakar waxay ahaayeen qoys wada muslimiina waxa weeye qoyska keliya ee saxaabadii rasuulka ka mid a ee qaxaafa waa isla waa waa saxaabi wiilkiisu abubakar ahana waa saxaabi gabadhiisa asmaa bintu abibakar iyaduna waa saxaabiyad wiilka uu abubakar awowga u yahay ee inantiisa asmaa ay dhashay cabdillahi bnu zubayrna waa saxaabi yacni afar saxaabi afartaa jiil oo kala duwan qoyska keliya waa ku wada kulmeen waxa weeye qoyska abubakar radia allahu canhu ardaa caaisha haddaba yay la dhalatay yay walaala yihiin waxay walaala yihiin dhowr caruur ayay walaala yihiin abubakar radi allahu canhu wuxuu guursaday gabadh la dhaho qutayla bintu cabdilcuza waa islaamnimada ka hor ayuu gabadhatan guursaday waxayna u dhashay ayada waa laysku khilaafaa gabadhan qutayla ee abubakar uu qabi jiray waxaa laysku khilaafaa inay islaamtay iyo in kale waxayna u dhashay cabdillaahi ibn abibakar iyo asmaa binta abibakar wiilka ayay gabadhaasi abubakar u dhashay waxaa kale uu abubakar guursaday gabadhii aan ka sheekaynay iminka ummu roma radia allahu canha waxayna iyaduna u dhashay cabduraxmaan bin abibakar iyo caaisha wiilkan iyo gabadhanay umu romanna u dhashay waxaa kale uu abubakar uu guursaday radia allahu canhu gabadh kaloo qaaliya saaxibat alhijratayn allah asmaa bintu cumays gabadhaasuu guursaday oo hore waxaa u qubi jiray asmaa jacfar ibn abi aalib cali ibn abi aalib walaalkii jacfar oo isaguna usoo hijrooday dhulka xabashida asmana way la socotay markuu dhulka xabashida uu jacfar uu joogay kadibna waxay u hijroodeen labadoodba magaalada madiina marka waxaa la idhahdaa waa laba saxaabadii ka qayb qaadatay labada hijraba hijradii dhulka xabashida iyo hijradii magaalada madiinaba gabadhan ayaa markii jacfar radi allahu canhu uu geeriyooday ayaa waxaa guursaday abubakar waxayna u dhashay wiil la odhan jiray maxamed ibn abibakar marka maxamed asmaa markuu abubakar ka geeriyoodayna iyadana waxaa haddana guursaday cali ibn abi aalib marka wiilka kan la dhahdo maxamed ibn abibakar wuxuu kusoo barbaaray gurigii cali ibn abi aalib sababtoo ah hooyadii waxaa qabay asmaa waxaa qabay cali ibn abi aalib waxaa kaloo guursaday gabadh afaraad ayuu qabi jiray abubakar oo loodhan jiray xabiiba bintu kharija oo iyaduna waxay u dhashay gabadhani gabadh loodhan jiray ummu kalfuum haddii aynu ku bilowno wiilka la dhaho cabdiraxmaan ibn abibakar oo ka mid oo ah caaisho walaalkeed waxay isku hooyo isku aaban yihiin caaisha oo umu rooman ayaa dhashay cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa raggii dhallinyarada ahaa ee reer quraysheed weliba geesiyadoodii ka mid ahaa islaamnimadiisuna way dambeysay wuxuuna ka qayb galay dagaalkii beder isagoo la safan nimankii gaalada ee quraysheed isagoo la safan ayuu ka qayb galay subxaan allah deetana waxaa u baxay aabihii abubakar oo isna dee madax ka ah muslimiinta garabkooda madaxba ka ah nebiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam naftaada iigu raaxay abubakaro sanadkii ku xigay dagaalkii uxudna waa soo raacay ninkii cabdiraxmaan bin abubakar loo odhan jiray gaaladiibu marka kana la safna marka isaga islaamnimadiisu way dambeysay wuxuu islaamay xilligii ay muslimiintu kula jireen heshiiska nimanka quraysheed ee sulxul xudaybiya markuu dhacay heshiiskii xudaybiya markii uu dhacay markaas ayuu soo islaamay abu cabdiraxmaan bin abibakar radi allahu canhu nebiga geeridiisii kadibna wuxuu ka qayb galay yacni khilaafadii aabihii waxaa ka soo baxay meesha la dhahdo ama deegaanka la dhaho yamaama oo iminka ay ku taalo gobolkan ama magaalada riyaad caasimadda sacuudiya halkaas waxaa ka soo baxay nin beenaale ahaa oo nebinimo sheegto loodhan jiray musaylamat alkadaab ninkaasuu nebigu kasii waramay in la dili doono dadkii ka qayb galay dagaalkaas ayuu ka mid ahaa marka khaliif waxa ahaa aabihii abubakar wuxuuna abubakar uu diray taliyihii guud ee ciidamada muslimiinta oo ahaa khaalid ibn lwaliid ayuu geeyey meesha yamaama la dhahdo dagaal bay wada galeen cabdiraxmaan bin abibakar wuxuu dilay markaa nin ee, ninka la dhahda musaylama ibn alkadaab nin een, ka ag dhowaa ama wasiiradiisii ugu sarreeyey ka mid ahaa oo la odhan jiray muxkam ibnu tufayl oo ahaa maskaxdii maamulaysay dagaalkaasoo dhan ama ninkii beenalaha ee musaylama dagaalkoo dhan u maamuleysay ayuu cabduraxmaan maalintaana dilay waxaa kaloo ka qayb galay dabcan een, khilaafadii abihii kadib khilaafadii cumar wuxuu ka qayb galay dagaaladii faraha badnaa ee dhulka sham lagu furanayay een, iyo duulaankii iyo macrakadii caanka ahayd macrakatyarmuk een, saxaabadii ka qayb galashay ayuu ka mid ahaa een, cabdiraxmaan bin abibakar radi allahu canhu wuxuu ka hor yimi khilaafadii mucaawiya radi allahu canhu uu soo gaadhay mucaawiya markii uu xasan ibnu cali khaliif khaliifka muslimiinta markuu ahaa waxaa saxaabada dhex martay heshiis marka mucaawiya ayaa khaliif noqday marka isaguna in badan ayuu khaliif ahaa kadibna markuu geeriyoon doono ama geeridiisa waxoogaa kadib wuxuu xukunkii ama khilaafadii uu u magacaabay wiil uu dhalay oo la odhan jiray yaziid ibnu mucaawiya marka cabduraxmaan uu kasoo horjeestay wuxuu ihi wallahi jacaltumuuha hiraqaliya hadlan ku dhaartay waxaad ka dhigteen khilaafadii muslimiintaba hiraqaliya hiraqal waayo hiraqal waxa weeye heracles nimankii la odhan jiray roomaanka madaxda u ahaa oo wiilba wiilka kale uu ka dhexli jiro boqortooyo ay ahayd saasoo kale aad ka dhigteen buu yidhi waayo waxay ahayd inaad u dayshaan eh, shuurada iyo eh, muslimiintu inay doortaan cid ay doonaan marka wuu kasoo horjeestay mucaawiya markii uu wiilkiisa yaziid uu u magacaabay xilka eh, madaxtinimada muslimiinta Een, waxaa kaloo ay walaalayihiin een, caaisha wiilka la dhaho cabdillaahi bn abi bakar cabdillaahi bn abubakar wiil yar buu ahaa dhalinyaro ah isaga i- islaamnimadiisu way horeysay Een, eh, isaguna s- radiallahu canhu wuxuu ka qayb qaatay waan odhan karnaa shaqadii ugu weyneyd xilligii nebigu sala allahu alay wasalam iyo aabihii abubakar ahaa ay hijroonayeen ee ay galeen godka godkii ku yaalay jabanu nuur marka ay galeen cabdilaahi wuxuu ahaa ninkii dhalinyarada ahaa ee sirdoonka u ahaa nebiga iyo aabihii abubakar ee intuu soo subaxii lasoo joogo nimanka gaalada quraysheed ayaa dhagartay ay maleegayaan iyo waxaas intuu soo dhegdhegaysto ayuu habeenkii si dhuumasho ah ayuu godka u iman jiray deetana nebiga iyo aabihiibuu warka u sheegi jiray oo odhan jiray yaa rasuul allah saas iyo saas iyo saas bay nimankii ay maleegeen waxaasay qorshaysteen marka ninkii sirdoonka u ahaa nebiga iyo aabihii een, abubakar een, wuxuu ahaa cabdillahi bn abibakar ayuu ahaa cabdillaahi bn abi bakar radiallahu canhu waxaa kaloo lagu xasuustaa wuxuu guursaday gabadh iyaduna caan ahayd kana mid ahayd saabiqiin alawaliin subxaan allah dumarkii ugu horreeyay islaamay ee caatika bintu zayd bin ibnu camru ibnu nufayl oo ay gabadhana waxay wala ahaayeen eh, saxaabigiisna ka mid ahaa tobanka saxaabi ee jannada lagu bishaariyey saciid ibnu zayd marka iyaduna waa caatika bintu zayd gabadh waxay ahayd qurux badan caqli badan een, aftahana gabadhaasuu guursaday dabadeedna markii uu geeriyoonayay een, eh, waa kii markii uu- wuxuu ku geeriyood cabdilaahi dagaalkii daa'if lagu qaaday ayuu ku geeriyooday marka Ca- caatika maqashay geerida odaygeediina iyaduna aad bay tix gabay ah oo aad u dheer bay tirisay oo ay leedahay een, cabdilaahi gadaashi guursan maayo maydhana maayo qubaysna qaadan maayo subxaan allah jacayl aada u la yaab leh ee ku tirinaysa gabayga kadibna caatika waxay ilmaadeer ahaayeen cumar ibn alkhadaab markii cidda baxdayba waxaa soo doonay cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu markaasay tidhi de waan nadirayo waan dhaarto waxaan idhi anigu cid dambena guursan maayo wuxuu idhi nadarkaaga kafaara gudkeeda anaa bixin ee wax ilaahay uu ku banneeyey caatikay ha diidin dabadeedna eh, waa kii la aqalgalay cumar ibn alkhadaab cumar markuu geeriyooday kadibna waxaa guursaday zubayr ibn alcawaam subxaan allah zubayr baa guursaday zubayrna waa laga dilay saddexdaba waxay ahaayeen shahiid subxana cabdillahi bn abubakar oo guursaday wuxuu ahaa shahiid cumar bn khadaab wuxuu ahaa shahiid zubayr bn alcawaam oo shahiida laa ilaaha ila allah ilaa markii dambe loogu magacaabiba caatika zawj am- ama zawjatu shuhadaa xaaskii shuhadada oo kii ay guursataaba uu shahiidu noqonayay oo xitaa markii dambe waxaa soo doonay cali bn abi aalib markaasay tidhi caliyow aniga ciddii i guursataaba waa shahiid bay noqotaa Een, ee anigu waan iska joogayaa bay tiri gabadhaas aadka u caqliga badanna ninkii guursaday ee ugu horreeyey qabina wuxuu ahaa cabdilaahi bn abi bakar oo ay caasho walaal ahaayeen waxay kaloo caasho walaal ahaayeen gabadh kale oo aan odhan karo gabdhihii ama saxaabiyaadkii ugu qaalisanaa uguna siirada wanaagsanaa saxaabiyaadka muslimiinta oo dhan ay walaal ahaayeen waa asmaa bintu eh, bintu abi bakar asmaa daata nitaaqayn allah allah allah asmaa waxaa qabay saxaabi kale oo zubayr bn alcawaam radia allahu canh zubayr ayaa qabay waxayna u dhashay cabdillahi bnu zubayr geesigaas ayay u dhashay asmina waxay leedahay iyaduna siiro dheer waxay gaadhay da-deedu markii boqol sano ayay gaadhay oo waxay u joogtay markii wiilkeedii cabdillaahi bnu zubayr oo ka telinaya dhulka xijaas oo dhan oo markaa khaliifo u ahaa uu ninkii xajaaj ibnu yuusuf uu la dagaalamay dadeedna wiilkeeda cabdillahi bnu zubayr radi allahu canhu la dilay gabadhii hor istaagtay ninkii xajaaj ibnu yuusuf athaqafi la odhan jiray waxay ahayd asmaa oo boqol sano dhaaftay markaa subxaan allah islaan aada u weyn ah markaase waxay ku tiri war dhegaysa xajaajow nebigi ilaahay wuxuu noo sheegay inay laba laba beenaalayaal ah ama laba ninoo xun uu qabiilka reer taqiif uu kasoo bixi doono mid wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray mukhtaar alkadaab beenaalihii waan aragnay bay tihi mukhtaarkaas uu ahaa ka labaadna ee daaqiga ah ama dilaaga muslimiinta dilayana shaki igagama jira bay tihi inaad adiga tahay subxaan allah ninka xajaajna waa laga cabsan jiray cid kelmadda iyo weed wax la mida ku odhan jirtay ma jirto asmana waxay walaalahaayeen caaisha radia allahu canha w ardaa waxay kaloo caaisho walaalahaayeen wiil la odhan jiray moxamed bnu abi bakar waa wiilkaan kasoo sheekeynayna aan lahayn asmaa bintu camiis baa dhashay isaguna wuxuu kusoo barbaaray gurigii cali bn abi aalib radi allahu canhu waxaa kaloo abubakar uu dhalay oo caasho la dhalatay gabadh la odhan jiray umu kalfuum oo ay dhashay xaaskiisii la odhan jiray xabiiba bintu kharija gabadha tanna abubakar wuxuu waxay dhalatay abubakar geeridiisa kadib yacni wuxuu ka dhintay abubakar baa ka dhintay gabadha tan la odhan jiray xabiiba bintu khaarija iyadoo uurle ayuu ka dhintay dabeedna wuxuu ihi uurkaas wuxuu noqonayaa inan subxaan allah karaamooyinka abubakar bay ka mid ahayd isagoon arkin ayuu tilmaamaya u lahaa uurka waxaan u malaynayaa inuu inan yahay ayadana markii ay qaan gaadhay waxaa guursaday saxaabi kaloo weyn oo ka mida tobanka saxaabiya jannada lagu bishaariyey hal mar lagu wada bishaariyey waa talxa ibnu cubaydillaah radia allahu canhu wa ardaa qoyska noocaas ah ee mid walba taariikhda iyo beejkiisa aan la dhammayn karaynin subxaan allah ayaa cayisho kasoo jeeda markaa dee waxaynu filannaaba waa maxay waa cilmi iyo aqoon iyo fiqi iyo xadiid iyo tafsiir noocay doontaba ha noqotee caaisha waxay ka dhaxashay qoyskeeda iyo xaas waxay u ahaydba nebigii ilaahay moxamed aha sala allahu calayhi wasalam marka dee caa-isha gabadha noocaasee qoyskeedu uu sidaa u wanaagsanay daahirka uu ahaa ayay ahayd haddii aynu wax ka tilmaamno waxqabadkii ama waxtarkii qoyskiisu ay u lahaayeen islaamka iyo sidai ay u garab galeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa jirtay qoyska abubakar waxa uu aada u kaalmeeyey xilligii nebigu sala allahu caleyh wasalam uu hijroonayay caaisha waxay tidhi maalin annagoo oo joognaa yacni gurigii abubakar annagoo joognaa ayaa waxaa soo muuqday nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa xilli duhur ah xilli aanu iman jirin nebigu aan guryaha booqan jirin ayuu soo muuqday abubakar baa loo sheegay waxaa yidhi abubakarow nebiga ilaahay moxamed baa soo socda wuxuu yihi fidaaka abi wa ummi hooyada iyo aabbahay baan kugu furanaye wa allan ku dhaartay waxa xilligan keenay arrin baa keentay waayo hadda ka hor ayaa abubakar iyo nebigu way wada kulmeenoo abubakar wuxuu doonay inay hijroodo markaasuu nebigu ku lahaa waxaa laga yaaba inuu ilaahay kuu yeelo rafiiq yacni cid aad raacdid inuu kuu yeelo iska joog nebigaana u ballanqaado ku yidhi haddii lay fasaxo waan ku iman oo waan israaci dabadeedna waa kan gurigii soo galay markuu gurigii soo galay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam guriga dadka joogay iga saar markaasuu abubakar yidhi yaa rasuul allah ehelkaagii unbaa jooga guriga dabadeedna nebiga wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu ii ogolaaday in aan hijroonno abuubakarna wuxuu u diyaariyey nebiga markiiba laba rati ay ku safraan ayuu diyaariyey dabeedna wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah labadaa rati kaad doonaysid qaado oo ku safar nebigu wuxuu yihi may qaadan maayo ee bithaman yacni lacagteedan bixinaya buu yihi nebigu sala allahu caleyhi wasalam sababta uu nebigu waayo qofka muslimka hadduu wax uu ku siiyo ama ku hadiiday inaad qaadaysid baa wanaagsan laakiin maxaa keenay nebigu sala allahu caleyh wasalam inuu diido abubakar awrkii uu siiyey nebiga sala allah alay slam waxaa la dhahaa culammadu ay dhahaan wuxuu doonayay nebigu sala allahu caleyh wasalam inuu ummadiisa tuso in uu xoolihiisa gaarka ah geliyo hijrada hijrada oo ahayd yacni ajar badanna laga helayo oo dee qofka ilaahay dartii u hijrooda beledkii uu ku dhashay iyo deegaankii uu ku dhashay iyo ehelkiisii ka hijrooda ee ka qaxa meel kala qabta dee ilaahay agtiisa booska uu ku leeyahay waad arkaysa marka ajarkaa isagoo nebigu uu rajaynaya ayuu yidhi bithaman ama lacag baan kaaga qaadanaya waanu ka iibsaday nebigu sala allahu caleyhi wasalam way baxeen markaa ababakar iyo cumar way baxeen ababakar iyo n nebigu way baxeen waxay tageen jabalu nuur buurta nuur la dhaho god ku ku yaalla ayay tageen halkaas ayay tageen maalintaas markay baxayeen ayaa caaish asma bint abibakar baa waxay diyaarisay cunto yacni sahay ah oo ay ugu tala gashay nebiga iyo aabaheeda ababakar ha igu tala gashay ayay diyaarisay dabadeedna markay u geysay ayaa waxay ilowday xadhiggii ay ku xidhaysay sibraarka ama weelka cuntadu ay ku jirto xadhiggii ay ku xidhaysay ayay ilowday marka ay weyday xadhig ayay maradii ay sidatay laba mare iska dul sidatay tii hoose intay soo jartay laba darafan ka goysay laba dacan intay ka jartay ayay soohdo waxay ka dhigtay sida xadhig oo kale deetna waxay ku xidhay xadhiggii awrkii dabeedna waxaa loo bixiya asmaada nitaaqayn asmadii laba darafleyda yacni labada daraf xadhigeedii uga dhigtay weelkii ama xisbiraarkii ay ku jirtay cuntada godkaa saddexdii casho ee uu ku jiray nebigu sala allahu alayhi wasalam waxaa warka u keenayey wiilkii aan iminka ka sheekeynaynay cabdillahi bn abibakar ayaa sirta nebiga sirta quraysheed soo qaadayay nebigii aabihiio godka ku jira ayuu imanayay habeenkii marka maalintii la gaadhay halkaas u jegi jiray habeenkiina wuu soo dhoomin jiray halkan u iman jiray sidoo kale waxaa nin mawle u ah yani nin addoon u ahaa abubakar oo la odhan jiray caamir ibnu fahira ayaa u keeni jiray caano ay dhammaan abubakar iyo nebigu sala allahu calayhi wasalam dabadeedna gaaladii quraysheed dee waxay ku baaqeen in ay maxay in ay ciddii baad ciddii soo keenta nebiga ku keenta nolol ama geeri in la siinayo boqol halaad daarunadwa bay ku shireen go-aankana way gaadheen in la baadi doono abubakar iyo nebiga sala allahu caleyhi wasalam dabadeedna waxay yimaadeen gurigii abubakar waxay dhaheen asmaa baa ka furtay albaabkii abaajahal baa hogaaminaya markaasuu ku yidhi mee moxamed iyo abubakar ma garanaya bay tiri asmaa gabadh yar bay ahayd marka kan da-yar dhirbaaxuu qaaday ninkii abujahalo wejiguu kaga dhuftay subxaana allah asma balgeesnimadeeda u fiirsa waxay tidhi ma markaad raggii awoodi kari weyday oo aad iska celin kari weyday ayaa dumarkii ay kaa nabadgeli waaye subxaan allah abaajahalo wejiguu madow yahay baa ka jeestay markaa meesha subxaan allah war fiirso iyadoo dhowr iyo toban jira waxay qaabishay oo ay wajahday asmaa abaajahal gaalkii ugu weynaa gaalada markay boqol sano jirtayna daaqigii ama ninkii muslimiinta dili jiray xajaaj wainagii imika kasoo sheekaynay si ay u wajahday subxaan allah ababakar radi allahu canhu maalinta tan markuu hijirooniyey wuxuu qaatay wax allaali wuxuu hanti haystay oo dhan waa qaatay wuxuu doonayay nebigii ilaahay uu ku faangareeyo xoolihiisoo dhan oo ku bixiyo gurigiisi iyo caruurtiisiina waxba uga muusantayin dabadeedna abubakar aabihii qaxaafa ayaa gurigii yimi wuxuu u yimi marka asmaa bintu abibakar buu yimi wuxuu yidhi inantaydiye ababakar xoole maydinka tegay waxaad cuntaan iyo xooliya lacag maydinka tegay waxay tidhi asmaa gurigayga wuxuu kaga tegay abubakar maba jiraba maalintaa laakiin waxaan doonaya bay tidhi inaan odayga aan dejiyo dabadeedna waxay tihi dhagax baan soo qaado maraan ku riday deetana waxaan ku ihi awow kiishka kan gacanta saar oday indhalana wuu ahaa deetana halkiibuu saaro wuxuu ihi odaygii hadduu inta tan idinka tegayba xooluu idinka teg maalintaana waxba ugamuusan tegin ee asmu waxay doonaysa oo keliya in ay dejiso awowgeed qaxaafa ama cusmaan ibna caamir la odhan jiray caaisha radi allahu canha wa ardaaha qoyskeedii sidaas ayuu ah marka bal waxaad qiyaastaa dee qof qoyskaa kasoo jeeda maxaa ka dhalanaya dee subxaan allah caaisha radi allahu canha wa ardaha waxay dhalatay toddoba ama sideed sano ka hor hijiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xadiidkan ka sugan saxiix albukhaari ku sugan waxay leedahay caaisha radi allahu canha wa ardaha nebigu wuxuu guursaday marka anoo lix jira wuxuuna ila aqal galay anoo sagaal jir ah marka wuxuu la aqalgalay nebigu sanadkii labaad ee hijirada gaar ahaan bishii shawaal ayuu nebigu la aqalgalay caaisha waana markii dagaalkii beder laga soo baxay ayuu nebigu la aqalgalay caaisha marka markaan halkaa ka xisaabna laba sannadood hijirada ah iyo toddoba sannadood hijirada ka ka horreeyay waxay noqonaysaa markaa toddoba ama sideed sano ka hor hijiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam in ay dhalatay caaisha radia allahu canha ardaa caaisha waxay soo barbaartay iyada oo xilligaas gaaladii quraysheed ay aada u caburinayso dacwaddii iyo yaboohii islaamka oo waxay ka marag ahayd dhibtii soo gaadhay aabbaheed aabbaheed dhib badan baa xilligaas soo gaadhay waxaa ka mid ahaa markii habaarqabihii la odhan jiray cuqba ibnu maciid ama nadar ibnu xaaris nimanka habaarqabayaasha dhibtii ay u geysteen nebiga sala allahu alay wasalam isagoo sujuudsan uu maradii iyo go-iisii uu halkaa hunguriga ama cunaha uu kaga qabtay uu ku ciijiyey abubakar uu imanaya u lahaa ma waxaad dilaysaa taqtuluuna rajulan yaquula rabbi allah ma waxaad dilaysaa nin la rabbigay waa ilaahay dabadeedna gaaladii ay abubakar isku rogeen oo ay la dhaceen nabaro iyo waxa ay awoodi karaayeen uu soo noqday gurigiisa kusoo noqday isagoo wada dakhara oo dhiiggu uu da-ayo caa-isha marag bay ka ahayd waxaasoo dhan iyo dhibtii loo geystay aabbaheed ee kasoo martay dacwadda islaamka sidoo kale caaisha gabadh yar bay ahayd waxayna ahayd gabadh cayaarta sida dee caruurta kaleba ay u ciyaartay u ciyaari jirtay caruusad yar bay lahayd oo ku dheesho saaxiibba caruurnimo ayay lahayd waxayna ciyaarteeda sii wadatay maadaama nebigu iyadoo yar uu guursaday waxay sii wadatay xitaa nebiga sala allahu alay wasalam markay la aqal gashay kadib oo nebigu waa u ogolaaday sala allahu calayhi wasalam caaisha radi allahu canha wa ardaaha waxaynu tilmaamnay in iyadoo ay da-yar tahay uu nebigu guursaday sala allahu calayhi wasalam oo da-deedu sagaal jir ay ahayd arrintaasna dee wax lala yaba maaha oo dhaqankii xilligaa jiri jiray gabadhu marka ay qaangaadho oo ay gabadh ay noqoto oo reerkooda ay kasoo bixi karto ama ay qoys yeelan karto way guursan karays waxayna ahayd dhaqan dee carabtu wakhtiga ay lahaayeen kun iyo afar boqol oo sannadood ka hor dee dadkuna isku si uma wada qaangaadhaan subxaan allah oo gabadh sagaal jir abaad arkaysaa iyo shan iyo toban jir oo kale aad moodid sida u fakaraysa iyo sida u dhaqmayso waxaad arkaysaa ku labaatan jir oo sida toban jirka u dhaqmayo marka islaamku wuxuu yaalahu kaga duwan yahay diimaha kale iyo fikradaha kale iyo aragtiyada falsafadaha kale waxaa ka mid ah inaanu xisaabinin da ahaan oo aanu da kusoo koobin wixii kan waayo waa mucjisooyinka islaamka ayay ka mid tahay subxaan allah way hormoonada qofka bini aadanka jidhkiisa ku jira isku sii uma wada koraan laba mataana ah baan isku sii wada qaangaari karaynin oo mid toban jir uu yahay uu u fakarayo una dhaqmayo sida qof shan iyo toban jir ah isagiina mid labaatan jir ahina uu u dhaqmi karayo wax ka hooseeya da-diisa subxaan allah idan islaamku wuxuu xakameeyey waxaan oo dhan wuxuu dhigay qawaaniin iyo shuruuc aan da ku xisaabsanayn waxaa ka mida ruuxu wiilya gabadh haddii ay gabadhu haddii ay isku aragto dhiigga caadada oo dhiigga caadada ay hesho waa gabadh qaangaadhay way qaangaadhay haddii subxaan allah ay wiilka iyo gabadhu isku arkaan timaha kasoo baxa cawrada iyo xundhuurta hoosteeda way qaangaadhay haddii ay ixtilaam ay aragto ama biyo qoyan ay ku riyooto habeenkaas way qaangaadhay qofkaas wuu qaangaadhay wiil iyo gabadhku doonaba ha noq haddii da-da shan iyo toban jir ay buuxiyaan way qaangaadhay subxaan allah marka da-du kuma xidhna da shan iyo toban jir baa xaaladaha aan tilmaamnay gaadhi karaya toban jir baa noqon karaya sidaasoo kale subxaan allah marka wax da ku xidhan ama waqti ku xidhan ma aha ee waa xaalad ayay ku xidhan tahay waana sababta keentay diintan inay noqoto diin caalamiya oo international ah waayo waxa ay buuxinaysaa dhammaan bani aadamku waxay u baahnaa marka da-da sagaal jir waa lagu qaangaadha dee haweenku way ku qaangaadhaan waayo dhiiga caadada way heli karaan waana suurtagal iminkaynu nool nahay bay suurtagal ay tahay wadamada hindiya waxaa laga sheegaya toddoba jir helay subxaan allah gabadh toddoba jir oo heshay baa lagu sheegaya sagaal jirna markaa hadalkeeda daa marka gaalada ka dhiganaysa yacni xujo ka dhiganaysa nebigu wuxuu guursaday gabadh sagaal jira dee xujo kuma noqonayso kuma noqonayso waana dhaqan wakhtigaa oo yaalay oo dhammaan carabtii wakhtigaa deganayd oo dhan ay wada lahaayeen hadday tahay wax ceeb ahna dee waxaa lagu ceebayn lahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo gaaloo dhan yahuuddii baa joogtay kristankii baa joogay mushrikiintii carabtaa joogtay munaafiqiin baa la joogtay mid walba uu doonayo gooldaloollo uu nebiga ka galiyo diintiisa ka galo dee beer mar hore ayaa la sheegi lahaa gaalada ayaa akhrin lahayd odhan lahayd maxamed wuxuu guursaday kabadh ka da-yar subxaan allah dhaqanku wuxuu ahaa inuu qofku nin weyne uu guursan karo gabadh ka yar oo da-deeda ka yar oo inantiisa la da-ah inan uu dhalay oo kale la da-ah waxaa kaloo ah wiil dhalinyaro ah ayaa guursan kara gabadh ay hooyadii isku da-yihiin subxaan allah marka waa xor weeye qofku ciddi doona guursan karaayo ee uu ka helay marka waxyaalaha xujada ay ka dhiganayaan gaaladu dee wax xujo u noqon karaysa ma aha bal ee kristanka kan ina leh ama kusoo doodaya ama ataag garaynaya islaamka ay doonay inay weerar kasoo qaadaan muslimiinta waxaa la weydiinayaa hadda gaalow kristanow gaalow adigu haddii aad tidhiba kaba soo qaad aad tidhiba nebigu sala allah alay wasalam gabadh ka da-yar buu guursa dee anigu waxaan ku leeyahan xujo kaga dhigaya nebi ciise calayhi salaam oo adiga agtaada ka ah rabbi ama ilaah aada adigu u aaminsantahay walcaadu bilaa rabbina muu ahayn ilaahna muusan ahayn wuxuu ahaa addoon ilaahay iyo nebigiisi iyo rasuulkiisii ayuu ahaa laakiin isaga aragtidiisa wuxuu ka aaminsan yahay nebi ciise ayaa sidaas waxaan leenahay hooyadii maryama bintu camraan goormo ayay isaga dhashay waxa ay dhashay markii uu nebigu markay caaisha ay ahayd koob iyo toban jir ama labiyo toban jir ee udhexaysa subxaan allah maanta casriga aynu nool nahay haddii la arko gabadh koob iyo toban jiroo uur leh dee waxay noqonaysaa wax kamarada dunidao dhan iyo tviyada mediya o dhan laga wada sheego soo maa oo la dhaho gabadh koob iyo toban jira uur leh laakiin waktigaa iyo xilligaa dee caadi bay ahayd oo gabadhu koob iyo toban jir uur bay ku qaadi jirtay marka dee anigu xujo kaagama dhigayo aduna gaalow dee tani xujo kuma noqonayso intaa haddii aynu kusoo dhaafno waxoogaa doodaas ay dadku ku dacaayeedeeyeen nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigu sala allah alay slam sababaha keenin oo caaisho guursada waxaa ka mid ahaa inuu riyo ku arkay markii koowaad oo malag baa u yimi wuxuu yihi nebigu sala allah alay slam hurdada ayaa laygu kaa tusay laba jeer buu yidhi waxaan arkay buu yidhi nin kugu siday dacal xariira mara xariira kugu sida oo dhahaya tani waa xaaskaagii dabeedna waan daafuray buu yidhi nebigu yacni maradii baan ka qaaday ruuxii dumarka ahaa mise waaba adiga waa caa-isha aniguna waxaan idhi buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam haddii ilaahay uu doonay sida tan way ahaanaysaa way sugnaanaysaa waay ilaahay baa doonay marka waxay ahayd arrin uu ilaahay subxaanahu watacaala uu soo go-aamiyey in ay caa-isha radi allahu canha wa ardaaha inay noqoto marwadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebigu sala alla alay wasalam markii ugu horreysay waa wuxuu guursaday caaish khadiija bintu khuwaylid oo isaga ka da-weyneyd shan iyo toban sanado oo da-dii hooyadii oo kale ahayd shan iyo labaatan jir buu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuuna guursaday khadiijo afartan jira shan iyo toban sannadood ayay ka weyneyd subxaana allah waxaa kale uu guursaday gabadh u dhigmaysa da-da inantiisoo kale marka waxa weeye sunne nabawi ah oo ina tusinaysa in ay bannaan tahay inaan anigu oo nin ahi aan guursan karo gabadh iga da-yar oo inan aan dhalayo kale ay isku da-yihiin sidoo kalena waa sunne gabadh iga weyno hooyadayoo kale la egda ahaan inaan guursan karo subxaana allah marka khadiija radi allahu canha o ardaha waxay dhimatay sanadkii la magac baxay sanadkii murugada caamulxusni ayay ayay geeriyootay nebigu muddo sanad laba sanadooda waxba muusan guursanin kadibna waxaa u timi gabarh la ydhahdo khawla bintu xakiim markaase waxay ku tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo maxaad u guursan weyday wuxuu yihi nebigu miyaan guursadaa waxay tihi gabadhii khawleh haddaad doonaysid gabadh carmal ah garoob ah oo hore loo soo guursaday ama haddaad doonaysid gabadh bikra ah labadaba waa lagu haya wuxuu yihi yaa ah garoob ah ama carmal ah yaase bikra ah waxay tihi gabadhii khawleh rasuulka ilaahayo waxaa carmal ah gabadh ku rumaysay oo ah sawda bintu zamaca waa gabadhaas oo nebigu guursaday sala allahu alay wasalam markii dambe iyo bikraduna waxa weeye gabadhan uu dhalay ciddaad uguba jeceshahay saxaabadaada oo ahaa abubakar waa caaisha bint abibakar labadaasay ahaye nebigu wuxuu faray markaa khawla wuxuu ku yidhi idinkaa haween ah oo iiga fiican xagga doonista ah ee doon labadaba dabadeedna khawla way u timi caaisho hooyadeeda umu romaan ah ayay usoo gashay waxay tidhi umu romaanay dhegayso khayr iyo baraka ayuu ilaahay kuu keenay nebigii ilaahay baa idinka soo doonay inantiinnii caaisha idinka soo doonay umu romaan way farxday radia allahu canha waxayna tidhi waxaan warka kan gaadhsiinayaa caaisho aabaheed oo abubakar ahaa umu romaan odaygeedii abubakar ba u sheegtay waxay tihi dee nebigii ilaahay baa inanta inaga soo doonay caaisha radi allahu canha caa-ishana hore waxa loo siiyey ama waxa hore usoo doonay nin ka horreeyay nebiga subxaan allah waxay tusinaysaa inay caaisha dee gabadh qaangaada ahayd yacni iyo dhaqan waktigaa jiri jiray in ay ahayd marka caaisho intaanu nebigu guursanin nin kale ayaa soo doonay ninkaa waxaa la odhan jiray mucim ibnu cadiy wiil uu dhalay jubayr ibnu mucim la odhan jiray ayaa ayaa caaisha ay u doonanayd marka abubakar wuxuu yihi radia allahu canhu dee gabadha tani ninbay u doonanta ninkii waa in war saxa laga helaa hadduu doonayana dee de waynu guursadaa haddii aanu rabina dee warkiisa waynu sax noqda abubakar radi allahu canhu maadaama uu ballan hore u qaaday oo inantan uu markii hore ay soo dooneen ninkaa hore jubayr ibni mucim laodhan jiray uu soo doonay wuxuu u tegay mucim oo jubayr aabihii ahaa wuxuu yidhi inantiini caaisha aad soo doonteen warkeedii xagguu ku dambeeyey wuxuu yidhi ninkii mucim ahaa dee nin gaala buu ahaa dabcan gaalnimona kaasi waa ku dhintay ayaa wuxuu yidhi hooyadeed wiilka hooyadeed u tag jubayr hooyadii ayuu abubakar u tegay radia allahu canhu wuxuu ku yidhi dee caaisho warkeedii xaggeed ku dambaysiiseen maadan inantii soo doonin waxay tidhi markaa gabadhii wiilkii jubayr la odhan jiray dhashay waxay tidhi annagu haddii aan u guurino wiilkayagan inanta tan inantanina waa gabadh muslim abuubakarna waa dhalay inankayagan aan u guurinaynana hadduu guursado way islaamaya subxaan allah idan wiilkaasiba wuxuu ahaa markii horeba wiil gaaleed marka islaantiibaa diido oo tidhi haddaan u guurino wiilkeenna inanta tan wuu inaga islaamaya dabeedna wuxuu doonay abubakar radi allahu canhu inuu wiilka laftigiisii uu afkiisa kasoo qaado wuxuu u tegay markaa jubayr buu u tegay wuxuu ku yidhi warka ken maxaad caaisho midan soo doonin wuxuu yidhi jubayr warku waa waxaad ka maqashay hooyaday laa ilaaha ila allah idan way caddaatay markaa inaanay nimanka kani niman u sugaya aanay ahayn caaisha radia allahu canha wa ardaaha wuu soo noqday markaa kadibna nebigu sala allahu caleyh wasalam ayuu yimi inantiina waa loo meheriyey oo sidaas uu nebigu ku guursaday caaisha radia allahu canha wa ardaaha waxayna ahayd yacni qorshe iyo khido iyo balaan uu allah subxaanahu wa tacaala uu dhigay oo ugu talagalay gabadhaas yar ee caqliga badan in ay ka mid noqoto marwooyinka nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigu sala allahu alay wasalam isla markiiba markii loo meheriyey ee uu guursaday caasho muu la aqalgelin sababtuna waxay noqon kartaa caashoodii da-deedu ay yarayd waa laga yaaba inay noqoto nebiguna mashquul buu xilliga ahaa oo aada buu mashquulsanaa oo saxaabadiisiiba si xun loo leynayay oo waxaa la farayay inay hijroodaan oo qole xagga xabashida qabato oo qole xagga madiina ay qabato markaa nebiga mashquulkiisana waa fara badnaa kadibna nebigu sala allahu alay wasalam waa hijrooday caaishana waxay joogtay dee gurigii aabaheed ayay joogtay nebiguna waa hijrooday isaga iyo abuubakarba waxay tegeen magaaladii madiine ayay tageen markuu nebigu hijrooday u tegay halkaa ay wuxuu soo diray saxaabiga zayd ibnu xaarita radia allahu canhu wa ardaah iyo abu raafic labada nin buu soo diray lacag buu soo dhiibay shan boqol oo dirham ah laba awrna waa soo usoo dhiibay oo wuxuu yidhi waxaad soo qaadaan gabdhihii uu nebigu u dhalay ee faatima bintu maxamed iyo umu kalhuum iyo xaaskii nebigu u ahayd sawda bintu zamca intaba ha la soo qaado ayuu yidhi dabadeedna intuu jidka kusii joray ayuu zayd wuxuu ku iibiyey lacagtii laba saddex awr oo kale waxaana wayna soo qaadi dooneen insha allah lacagtii awrar kale ayuu ku iibiyey abubakar laftigiisina wuxuu diray isaguna nin la odhan jiray cabdillahi bnu urayqid oo wuxuu faraysnaa in uu abubakar ehelkiisii soo qaado waa umu roman iyo asma bint abibakar iyo caaisha inay iyaguna kasoo safraan oo kasoo hijroodaan magaalada maka ay yimaadaan magaalada madiina intii jidka lagu sii jiray ayaa nimankan waxaa ka hor yimi safarka kan saxaabigii talxa ibnu cubaydillah deetna talxana waa sii raacay oo waa sii hijroodeen waxaa soo raacay markaa sayid ibnu xaarita waxay soo qaadeen iyo ninkii kale abu raafic la odhan jiray nebigu soo diray waxay soo qaadeen faatima bintu maxamed iyo umu kalhuum bintu maxamed iyo sawda bintu zamca oo ahayd iyaduna xaaskii rasuulka sala allahu alayh wasalam sidoo kale waxay soo qaadeen sayid baa wuxuu soo qaaday xaaskiisii umu ayman sayid ibnu xaaritana waxa weeye wiilkii uu nebigu soo korsaday zayd ibnu xaarita ee nebigu jeclaa xibu rasuulillah subxaan allah waxaa kaloo soo qaaday sayid wiil uu dhala usaama ibnu zayd isna xibu xibu rasuulillaahi la odhan jiray sala allahu calayhi wasalam wayna soo baxeen waxaa kaloo soo raacay safarka kan caasha hooyadii mu'miniinta iyo asmaa binta abibakr oo walaasheed ahayd iyo umu roman oo caasho hooyadeed ahayd intii jidka lagu sii jirayba caasho waxaa la waayey oo firdhaday awrkii ay saarnayd dabadeedna hooyadeed oo xagga ka horeysay awrka kasa ka horeeya saarneyd oo hawdajka ku jirtay hawdajku waa maxay hawdajku waxa weeye waa qol yar oo carabtu ay u samayn jireen dumarku marka ay doonayaan inay ratiga ay ku safraan ayay hawdajka u samayn jireen marka waa qol yaroo dhiga yaryar ka samaysan oo awrka dushiisa saaran halkaasi dumarku fadhiisan jireen dabeedna waa la hogaamin jiro saasa lagu kaxan jiray haweenka halkaasi saarneed markaasi hooyadeedna waxay ku lahayd samir caruusoy yacni gabadhii caruusada ahayd ee yacni gabadhii iminka la guursanayay samir bay ku lahayd caaisha radi allahu canha o ardaah markaa caaisha iyo safarkii waxay yimaadeen magaaladii madiina magaaladii madiina marka dhex yimaadeen waxay la kulmeen nebiga oo dhisaya masaajidkii nebiga masjidu nabowi markaa farta iyo gacanta lagu hayay ayay yimaadeen saasaanay kusoo hijrootay oo ay kaga soo hijrootay magaaladii maka kuna timi magaaladii madiina intaas ayaynu maanta insha allahu tacaala kusoo gebagabayn doonaa wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu